dagaalka ka dhacay galkaayo maanta kaliya magaceeda wax badan buu haddaa weydiisay intii dhowr biloore waa socday hadduu socdana meeshii waxaan idaahay ilaahayna kulley waktigiisu waa u dhimatay demi lahaa raggii demin dadkii demin lahaa oo lagu kalsoonaa weli may selin hadde waxa weeye wuxuu la demi waayey khilaaf dadkii waxa demin lahaa ay iskhilaafeen baa waxaana kasii socodbaan asbuucyaha waxaana kasii bilowday markaad leedahay dadkii demilla ayaa khilaaf ka dhexeeya khilaafkaasi muxuu yahay khilaafkaa waxa weeye waxaa dhacday dhinaca puntland waxay ku hadleen guddigaan qabanay yidhaaheen guddigaas waxaa rabnaa guddi nabdood weeye yidhaaheen markay yidhaaheen dhinaca belgudugna waxay qabteen guddi culmo iyo waxgarad iyo aqoon iyo dicminkar iyo erayaal isugu jira moodeelna waa ku wada hadleen aragtina waa qaar bay is arkeen waxaa uga baxsatay dhinaca puntland baa waxaa ka timid markii qoladan galmudug ay warsoo galmudug ay warsoo joojisay ay yidhaaheen haddii aan wax soo dhaweyno oo arrintii noo soo dhawaato waxaa ku fiican tahay maamuladu inay nala socdaan oo niman walba wixii ama wax argayn lahaa ama wax soo qaban lahaa ama nabadda nala xojin lahaa waa maamulada weeye marka maamuladii maawalba maamulkooda hadda horteen maamulada annagoo wadana aanu nabadii saas aanu u xargayno
waan gartay puntland waxay magacowday guddi nabadoonna ah dhanka galmudugna waa laga sugay idinkuna ka galmudug ahaan soomaha inaad isxil qaantaan si xiisada tan oo soo lalaabanaysa loo dejiyo loona gudagalo xasilin adar waa iskaamay de waa midaan kuu tilmaamay waxaan ku yidhi markii la iskaamay oo guddigaa la baxshay maadaama anigu hadda aana joogin oo hadda aan meel cadaari jiray waxaan ogsoonahay in la wada hadlay wada hadalkii puntland in la yidhi hadalka waxaan ku weri karnaa uu ku socon karaa ama ay macdreer ha noqoto ama ay wasiilka nabadda ha noqoto waxaa la rabaa nabadda labada maamulba inay ka qayb qaataan nalana wadaan dhinaca galmudug hadalkaasay jeediyeen nimankaanna waxay yidhaaheen annagu maamul warkiisa kuma jirno waan gartay laakiin marka laga tago maamulka gaalkacyo heshiis baa jiray ee lagu soo wada degey odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa gaaray soo kama go'do nabadaynta gaalkacyo labada dhinac odayaashooda iyo odayaal dhaqamoodka waxa weeye heshiiska la gaaray de waxa soo gaaray waa waa dawladda labada dawlad laga baamin weeye wixii laba qodoba way dhici kartaa iyagoo odayaashooda iyo waxbaradkooda wata qola walba sidii hadda aanu warka aanu hadalnay inay keentaan oo halkaas ay lagu beesgareeyey waa way u dhowdahay in ayagu intay isku yimaadaan nabadda dadkooda ay maamulada madaxdoodu ay wax kala waaridaan oo wax kala doostaan oo wax kala saxiixdaan oo waa wax iyadana waa qayb wax ku sarawaadaan waxaan ma ugeli karin adeer horta wixii suuragalahaa la qaataa annaga maamulka maamulku kii wax qabanahayo weeye waxaa loo dhistay oo maamulada ilaahay noo siiyey inaan maaragtay wax noo xargeeyaan inay wax noo qabtaan wadankayna ka shaqeeyaan wixii caqliga aan ay nooga maarmi waayen in nagala soo laabtaan haddee sidaas si laga gudbaadaada annaga nooga muuqatay haddaan galmudug nahay waa gartay marka dagaalkan gaalkacay waa uu soo lalaabtay muxuu salka ku hayaa wuxuu salka ku hayaa waa caddayn karnaa in dagaal siyaasadeedu yahay in dadka nabadda diidan oo cabdiweli ka mid yahay inay gaalo heshiis la galeen inay dalka ay ka rabaan qalqal ka rabaan in soomaaliya markay isdhamayso ilar noqoto gaalo ay waddanka usoo midiyalisanayso suu meel walba inay degayso shidaaladooda iyo adduunkooda iyo maayaguursigooda iyo waxoodooda inay halkaa isticmaalkooda ka wadahayaan soomaaliyana sidaa loo wado maxaa yeelay soomaaliyana sidii loo waday sidaas baa gaalo la qabtaa nabadoone waxaa soo jeedisay eedayn weyn oo ah in puntland ay rabto in ay u gacangeliso dhulka galmudug dad shishay waxaad ku tilmaamtay maxaa ku caddaynaysaa arrintaas inay seexday waxaan ku caddaynayaa mataalada shacab iyo puntland waxa weeye shacab iyo dawlad weeye shacab iyo dawlad waxaan ku caddayn karaa ku caddaynayaa markii saxiixii lasoo kala saxiixday cabdikariim si usoo socday buu dadkii u yeeray nabad baa soo saxiixay nabad baa laga qayb qaatiyey warbaahin waa la geliyey melol waa la mariyey siyaasadkaasay ku fushay alaabtaa la dhig wax dagaal madaynahaya ma jiraan cabdikariimna waxaa laga marinaya sidoo kalea laga marinayay mana hadlin wixii la hadli waayana haddee nabad muu soo saxiiday mana hadlin wuxuu qaabkiisu noqday dagaalkaana buu noqday waa gartay nabadda gaalkacya marka yay ka go'daa waxay ka go'daa markii ninkaas sheego amaaraa meesha carabta laisugu taga madaxweyneyaashi isugu tageen waxa carabta dad muslina weeye muslim isku halaagsanaya waxay ugu yeereen labada madaxweyne oo nabadda ay ugu yeereen inay madaxweyneyaal yihiin inay dadka ay dambayn karaan waxay ka go'daa ayagoo iskaashada madaxweyneyaasha iyagoo sida ay heshiiska ay soo qaadeen ayagoo wada fuliya oo aan aan u kala harin shacabkooda waxgaradkooda iyo culimadooda iyo bicmisoolkooda la tashada ayaa nabaddu ka goyn kartaa laakiin ka odayaal dhaqameed ahaan doorkiina waa ka gaabayseen soo maaha sidii colaadda loo dumin lahaa anagu maamul baan nahay maamulkuna waxaa loo baahan yahay anagu maamulku hadee maamul u sameeyo waa sidaas wax qalada markaa aragna hala gaaro laakiin waa gartay marka dagaalka gaalkacya muxuu ku dambayn doonaa wuxuu dhambayn doonaa toban nin markay hadho toban qof markay isku hadho cabdullahi yuusuf iyo caydiid wax ka caqli badani ma jirin wax ka xamiya badani ma jirin wax aqoon badan oo ka aqoon badanina ma jirin waxay weeye markii labaatan sano ay kaxaynayeen bay subaxi dambe isu yimaadeen waxay yidhaaheen dalkan aan nabad u goonin nabadii waa ku heshiiyeen waa keeneen markay keeneenna dadkii waa la qaatay waxa weeye dadkaan wuxuu ku dambaynayaa nabadoone maxaa ula jeedaa halkaa fasir toban qof markay isku soo harto dee dadkii sida hadda markaan socoto waa ujeedaa dad maalin wala meydkii lagu faayo oo meydkii la iska la-anhayo aan xanuun leedahayn war maxaa noo tala aan la arag war maxaa yeelnaa aan la arag hadde dadkii in la laynaayo dad maalin yeedii la laynaayo konton nin boqol nin nin maalin walba dhibanayso maxaa harayaade marka micnihii waxaa waa hari maayaan micnihii waxaa u gartay markii la islaayo tobanka qof ay soo harta ayaa nabadda ee gaalkacya xal ka keenaysa miya tobanka qof markii ay soo hadho daalka ay toban ama ha noqoto ha boqol ha noqdo wixii soo hara markaasa oo tala dhacdo oo muxur muxur la waayo markaasay iyagoo isku imaana iyagoo aan wax ay qaymaha hooyo nool aan ahayn ajnabina uu soo dego oo la xukumo oo la maamulo oo qof duur madow ay waayaan oo wax dara lagu samaysanayo ilaahay wax ku banaan aan ku banaanayn lagu fuliyo markaasay walaaloodahayaan is arkayaan waa gartay dagaalkan sanadka horena waa dhacay sanadkaana waa taagan yahay waxaad moodaa inuu soona noqday bilna waa ku socdaa gaalkacyo marka natiijadiisa ama mas-uuliyaddiisa yaa qaadaya xaqaa adigu ilaahay baa og wixii qaadaha ilaahay baa ilaahay baa maamulkaa haysta waxay leedahay ilaahay jaawjalaha baa og wixii qaadaha iyaga wixii nin walba dembigu ka qaatay helahaya hadda fur dalkaa weeye hebel baa qaadahaya lagu oran maayo wixii weerara aamuseeku maalin walba soo weeranaya qaadahaya hadda kata hadda marka ma ku muuqataa fursad nabadeed oo waan waan lagu geli karo aniga w- aniga waxaa ii muuqda dadku in hadda awal baa ka jawaabo waxaa idhi dadkii markii ajnabi uu ka qabsado oo nin walbaba w- waxaan ku bannaana in lagu sameeyo dadkuna uu dhammaado markaasaa la isku xalaysan doonaayo fursadda maanta la haysto intii hore tagtay intii dambe hala cayniyaan leeyahay oo walaalnimada iyo nolosha iyo diinta iyo midnimada yaan laga tegin maamuladana hay sidii loo soo qaaday oo dadka ay muslimka uga soo qaadeen adig heshiis baa toddobaadkii hore ay ku gaareen ee imaaraadka carabta labada madaxweyne marka heshiiskaasi ma burburay heshiiskaas maxaa ku tilmaami kartaa adeernaga xaggayga dhinacayagu galmudug kama burburin anaga muslimka waxaa ku jirnaa difaac ilaahay berihiisaan ku jirnaa midka annaga galmudug iyo midka buntland waa sukaaya mid waxaan ku daaqaynaa oo xalay ku daaqaynaa nabad dadka waxaan ognahay dadka shacabkaa ama galmudug ha noqdo ama buntland ha noqdo shacabku inuu nabad uu kabo muslimna yahay dadka walaalnimadooda iyo diintoodana in inta badan ogyihiin waxaa waxyar ma ahane saasaan ugu daaqahay